waxaad nagala socotaa waa s b s soomaali xasan aada u mahadsantaha adiga dhegeystayaasha marka hore waxaan jeclahay inaan aanu ka faa'iidsana fursadan inaan saacad tacsi u mariyo hawada ummadda soomaaliyeed geeridii ku timid abwaankii weynaa hal abuurkii haldoorkii wanaaga wacyigelinta iyo iskaashiga bulshada soomaaliyeed ee dhinacyada badan mar walba ka tebi jiray oo ku geeriyooda magaalada burco ibraahim ismaaciil sugulle allah u naxariisto marka labaad haddii aan usoo dego shirkaasoo dabcan wuxuu ahaa shir rajo fiican leh ishaysigii iyo khilaafkii muddada sanadkaas soo taagnaa ayaad moodaa wejigiisii hore inuu soo afjarmay inkastoo dee hawsha aysan fari ka qodnayn oo hawsha muhimka ama ubucda meesha loo jeedaa oo ay weli dhiman tahay laakiin haddana waxa guul ah in ayadoo aan ognahay wixii dhacay sanadii lasoo dhaafay in dhinacyadii ama dawladda ha noqoto ama nimanka muxuu ahay ama ragga murashaxiinta oo rajada ka qaba dalka inay dib u hogaamiyaan ama civil society-gu khilaafaadkoodii jiray in shalay lasoo gabagabeeyo waa arrin runtii tallaabo aada iyo aad u mudan in loo bogaadiyo waxaana muuqatay de in lala yimid tanaasul sababto waxa waaye siyaasiga jawi nabdoon unbuu wax ku noqon karaa maahane jawi colaadeed nina ma garan karo meesha ay ku dhammaanayso marka waxaan qabaa ilaahay baa tawfiiqda waafajiyey iyo intoodii tanaasushay iyo inta ka shaqaysayba tallaabadaan marka waa tallaabo runtii saldhig noqon karto laakiin de howl badanaa dhiman waa gartay kelmadda tanaasul baad sheegtay madaxdii meesha ka hadlaysay kulligood kelmadahaasay ku soo celcelinayeen waa laysu tanaasulay waa laysqanciyey waa laysu dulqaatay markaad fiirisisa waxyaalihii laysku hayo hore waxba hadda kama duwaneen yaa loo tanaasulay yaa la qanciyey yaa la dhihi karaa heshiiskan winarka waayaha ama guulay ku gaareen
horta tanaasulka marka la fiiriyo waxaa hadda la saxiixay wixii sebtember seventeen oo dhuusamareeb iyo xamar looga shaqeeyey iyo arrintii kaleoo looga shaqeeyey muxuu ahaa february baydhabo unbaa la wax hadda weynoo laga bedelay ma jiraan meelo oon yaryar oo arrimaha waqooyiga oo xoogaa yar laga taabtay iyo arrinta gedo oo weli lafteedu aan aan bislayn laakiin ayada lafteeda maahane intu waa intii unbaa lagu wada noqday tanaasulka marka de waxaad moodaa de awal waad garan kartaa de baarlamaanku dhowr jeer uu heshiis gaaray mar doorasho one man one vote uu soo bandhigay mar kale haddana muxuu ahay markii arrimihii dowlad goboleedka iyo madaxda qaranku heshii waayeen haddana mar labaad go-aan uu gaaray muddo kordhina dhinacaas waxaad moodaa marka in culeysyo badan oo yimid darteed in dhinaca madaxweynuhu aada iyo aada u tanaasulay dhinaca mucaaradka laftoodu iyo nimanka dowlad goboleedyada dowladda diidana laftooda way tanaasuleen sababto waxa waye arrimo badan ay ku dheganaayeen oo awal ka mid ahayd shuruudahooday hadda sii daayeen oo waxaad moodaa hadda inay ku urureen in la sixio heshiiskii september iyo kii baydhaba in la sixiyo marka labada dhinacba waxaad moodaa in haddii alla koodunhayo tanaasul oo ka yimid guulna waxaan qabaa waa la wada guulaystay sababta waxa waaye nin hadda t c ay boqol kiiba boqol u meel martay ma laha nin waliba waxna waa waxna waa bixiyey waxna waa qaatay marka wax hadda loo joogaa waa marka in implementationka daaleed waa gartay arrinta gadaad soo qaaday waxaad moodaa inaysan weli kala caddayn waxyaalaha lagu heshiiyey meelaha qaarkood inta badan waxaa ku qoran guddiyaa kan loo saaray arrimahan guddiyaa loo saaray caadiyan wixii xal iyo maaro loo waaya guddiya loo saaraa wakhtiga doorashada hadda la iclaamiyana waa laba bilood gudahood ma iskeenaysa arrintaasi kula tahay ma dhici kartaa in dhibaatooyin ka soo noqdaan gado
wallahi gedo waa suurtagal sababto gedo waxa gacanta ku hayo ciidamo ka amar qaata dowladda federaalka soomaaliya oo haba yaraatay dowlad goboleedka jubbaland wax saameyna kuma laha haddana heshiiska waxaa lagu qoray inuu madaxda degmada iyo gobolkaas uu magacaabaa laakiin haddana waxaad moodaa inaysan taasu si caadiya u dhici karine inay u dhici karto gobol xaar iyo dib u heshiisiin iyo guddiyo meesha tago iyo ciidamada amisom iyo muxuu ahay dowlad goboleedyada dad ka socdo iyo prime ministerka iyo waa arrin u baahan gobol xaar weyn runtii si laysku aamino oo loo wada falgalo oo doorasho wada ogol ah oo dhinacyadii ishaayay ay wada ogol yihiin oan uusan ka jirin sed bursi iyo muxuu ahay boob uusan ka jirin si meesha uga dhacdo waxay u baahan tahay runtii shaqo ka duwan oo ka ka culays badan shaqooyinka kaleoo dowlad goboleedyada dalka laga qabana waa gartaa labadaa bilood oo loo qabtay ma lagu qaban karaabay kula taha doorasho aad iyo aaday u adag tahay aad iyo aaday u adag tahay labada bilood laakiin un waxaan kasoo qaadayna inuu wax bilowdaan ay ka rabaan oo ujeedada ugu weyn maana laba bilood waxa laguma qabo sababta waxa waaye labada bilood waxyaabaha jiro dhibaatooyinka jiro oo badan waxaa kamid a dee muxuu waktigu aad u yaryahay khibradda guddiyada hadda la magacaaba oo de hadda la rabo in guddigii hore wixii wax laga bedelo waa guddiye hadda laftoodu tababar u baahan oo u baahan in la tababaro loo tababaro shaqada oo howl ay qabtaan muxuu ahaay xuristii nabadoonada oo iyaduna dhib badan oo dowlad goboleedyada iyaduna magacaabisay magacaabeen nabadoonadii oo iyaguna sii magacaabaa ergo marka waa runti runtii arrin aad iyo aad u dhaba u culays badan marka waxaad moodaa waxaan la fili karaaho ama rajada jirtaa waxa waaye in laga badbaado inaan inaan doorasho boob oo inaysan dhicin dalkan doorashooyin badanaa soo maray oo runtii khilaaf badan iyo halis badan dalka u keenay konton iyo sagaalkii s y l waxay u burburi kartay doorashadii konton iyo sagaalkii dhexdeedii in xitaa ay ku sigatay in xisbigii kala jabo oo doorasho laba gurub ay noqdaan lixdan iyo sagaalkii waa oged doorashadii dhacday oo la boobay oo boobkii musuqmaasuq xoogeeda ku dhacday inqilaab militariya ka dhacday doorashadii twenty sixteen waad ogeed iyaduna corruption aan caadi ahaynaa dhacay oo weliba wuxuu ka dhacay gobolada ama dowlad goboleedyada qaarkooda waxa ka dhacay malaayiin doollaraa la isticmaalay boobaa dhacay dad aa si toosa loo soo saaray dad aa si toosa looga hor yimid marka waxaasoo dhan waxa waxyaabaha creditka u keeni karo ra-iisul wasaaraha oo hadda mas-uuliyadda guud qaatay iyo dabcan madaxda dowlad goboleedyada oo iyaga laftooda indhaha soomaalidu ay kusii jeedaan haddii ay dhacdo wixii sanadkii dhoweed ka dhacay gobolada qaarkood oon dhihi karno sida galmudug iyo hirshabeelle oo kale wixii ka dhacay oo cid waliba ay ogtoon la inkiri karin iyo corruptionkii kale xitaa ilaa ilaa madaxda qaranka gaaray in la in in corruption wax lagu doortaa hadduu dhaco nasiib darray noqoni waxa soo baxa oona ma noqon doona wax soomaali mustaqbal iyo aayad dambe u yeelo doono waa garta markaa fiirisid hadda qodobadan lagu heshiiyey waxba badan kama duwana kuwii sebtembar toddobiy tobankeedii lagu heshiiyey arrimihii baydhabo lagu soo gaaray marka miyaan la dhihi karin madaxda soomaalida heshiis la-aantii waxa ugu wacanad shakhsiyaad baa isfiirsanaye ma ahayn waxa hor yaalla wax miiska hor yaalla ma xaqiiqada xaqiiqadu waa saas xaqiiqadu waa saas waxaa isfiirsanayay markaan runta ka sheegno ay tahay muxuu labada dowlad goboleed oo hareeraha ah iyo madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa isfiirsanaya waxaa shirku u jiitamay oo arrinta waxa sila waaysanay arrinta daraadooda aheeda ma ahana wax hadda kaloo la keeno cusuba ma jiraan marka de waxay ahayd dagaal muddo afar sanaha soo socday ayaa doorashadii lugaha la galay kabacdi nin waliba wuxuu sirseed ku argoosi kartay ku argooso marka calaa kulli xaal arrintaas calaa kulli xaal hadda usha dhexdaa la qabtay madaxweynuhu tanaasul fiican uu sameeyey qoladaana marka ada madaxweynihii booskii inuusan fadhin ay arkin ayagona meeshii awalba ay joogeen ay usoo dhacday madaxweynuhuna meesha ka maqnaadun bay rabeen wax kaloo ay ka rabeen ma jirto waa garta ugu dambeynta marka afisioni baa shirkan lagu soo gebagabeeyey waa qayb xalana ka mid a beesha caalamkaa joogta ciidamo ajanabiga inta badan waardiyeeya haddeer waxaa ku jirtay ammaanka doorashadoo kale amison iyo booliskeeda maaragtay maamuli doona dabcan dowladda federaalka iyo iyo madaxweynuhu waa kuwii ka noqday labadii sano oo ay ku darsadeen kadib cadaadis badan oo beesha caalamka uga yay marka ma la dhihi karaa siyaasiyiinta soomaalidu maba heshiin karaan haddii beesha caalamku aysan cadaadis saarayn wallaahi xasan waa runtaa sababto waxa waaye in maanta iyadoo soomaaliya aan ognahay in xamar ay caasimad weyn tahay oo la wada degan yahay oo hadii aan la kulamayo in xalana rag u martiyaan oo contaynaro lafteedu aad u nasiib daro meeshay rabaan raggaa siyaasiyiinta way xamar ka degi karaan marka waxaan qabaa weli aaminaad weynu ma jirto sidaan qabo laakiin hadda calaa kulli xaal de wixii guud waa lasoo gebagabay mashaan markaan balooyinka dowlad goboleedyada loo ayaa loo tuuray waxay soomaali u keenaana la arkaya iyaga laftoodana qaar badan oo de damac ku jiraa jiro ama cambaiska olrediba waa bilowday waxaa laga yaabaa marka in dad loo soo boobo gaara oo ay sida aan aan sida noo muuqato in boob xildhibaana oo dhici doona ayaa walwal ah ayaa muuqda marka arrintaasuna waa arrin u keeni karta deegaanadana nabadgelyo xumo qaranka soomaaliyeedna u keeni karta fashil guud oo ku dhaca haddii dadka soomaaliyeed oo xuquuqda xuquuqdooda tartanka ah loo kala eexdo oo la kala boobo oo yaa i raacsan yaa ii codaynaa yaa ninkan wato u codaynaa hadday dhacdo waxa waaye qaranku waa ku dumayaa meesha
ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale ka dhegayso apple podcast google podcast spotify ama meel kasta oo aad bodkastigaaga ka hesho